cali waxa u dhacaan marka adigu cishaa laga soo baxay sideedii fiidnimo buu dab dhashay adigu dabka wuxuu ka dhashay kacalinka dhabarkiisa dambe oo caamaha shidaalka meesha yaaleen iyo fusooyin shidaal meelasa yaaleen buu ka dhashay marka dambena wuxuu soo faafay dhinaca xafiisyada iyo guryaha usoo faafay marka dhammaan shidaalka meesha yaalay xafiisyadiina waxaa lagama bixin iyaguna sbeerku arsigii iyo xafiiskii iyo bii wadada ku xigtay intiiba wada gurteen
waa garta dabku marka meeshuu keliya ku koobnaa mise meelihii u dhowaa wuu saameeyey maye maya ma gaarin kaalimaha labada labada dhinacba kaalimaha ka ahaa gadaalna xaafadaha ka ahaa dabku wuxuu ku ekaa adigu kaalinka tirisiisi keliya iyo keliya ku ekaa waa laga soo gaaray damsiyaa yimi waa laga soo gaaray kuma faafin darisyadii kuma faafin waa garta ma ogaateen cabdirasaaq dabkan waxyaabaha sababay inuu halkaasi ka kaco xalay may weli maan ogaan dabko dabkoo qarxay baan ku warhalnay xafiiskan ku jiray dabko gadaalka qarxanta gadaal buu soo caaqnay olog baa qabsaday adu xafiiskina dukumentiyada wixii kala baxaan amna haleelin marka waa dabku qarxayn waxbaa laga qaban waayey dad damisiyada way yimaadeen adigu waxbaa laga qaban waayey marka dambe adigu waa la sixi adigu inuusan gaarin baa lagu waxaa lagu dadaalay inuusan uusan dadka deriska uusan gaarin baa lagu dadaalay oo
waa gartay waxaad iga warantaa maxaad u malaynaysaan idinku marka in dabkan uu dhaliyey oo khasaaraha intaa la eg oo goobtii oo dhan sida ka muuqata sawirada goobta burburka xoogga leh u geystay yo dabkaad isagoo hal mara qarxay oo carada heesa aragnay waxa weeye marka ma garan karno dabka wuxuu ka dhashay weli ma garan karno carada dabka carada dhan qabsadeen aragnay waa gartay
weli waa garta dhinaca gargaarka iga waran maxaad gargaar nooceeyaad hesheen waxaa la yidhi dabdamiska meesha iyo gurmadka ay heshay oo aada u liitay ayaa sababay in hanti badan meesha ay ku baaba'do gurmad nooceeyaad hesheen
dabdamisaa noo soo gurmaday boolis baa si fiican noo soo gurmatay dabdamiskeeda si fiican uga qayb qaatay sidaa yimi shacabka dhan soo gurmaday dabdamiskii dikadaa yimi hoosna noo soo gurmaday oyadii baa noo soo gurmaday dadku way noo soo gurmadeen adigu in la seexiyo dhaqatad wixii waxbaa laga qaban waayey adigu waa la seexiyey laakiin hantidii meesha taallay oo ku basbeeshay
hantida meesha ku bashbaysay ilaa hadda ma ogaateen wax qiimeyna ma ku samayseen hantidaas waxaa lagu qiyaasayaa adigu adigu lix boqol oo kun oo dollar inay ahayd adigu shidaal badnaa boqol iyo xoogaa ah barmiil baa meesha yaalay adigu saddex caamood oo shidaal ba iyagana meesha yaalay oo ku gubtay sberba gaaladu waxay ka goobneed gadaalkaas keydka ah iyo sberba artis iyo keydkii sberba artiska iyo bibatay intaba waxba kama bixin kaalka sberba artiska ugu badnaaday sberba artiska maana qiyaasin adigu lacagtaas lacag adigu adigu sideed lix boqol oo kun dollar meelahaas lacag lagu qiyaaso bay ahayd iyo dukumentiyadii dhamaan oo kabeniga way gubteen iyaguna lacago badanoo deymaa ku qornaayeen ilaa boqol oo kun oo dollar gaaraya wadarta guud waa imise marka wadarta guud oo hantida halkaas ku basbeeshay marka lacag ahaan aada u sheegto
adigu lacag ahaan marka u sheego adigu lix boqol oo kun shan boqol oo kun adigu dhaxaado lix boqol oo dollar weye wax hanti ah ka sokow wax nafa oo wax ku noqday meesha ma jiraan may dad wax kuma noqon adigu saddex nin saddex wiil oo dhaawacaa jiray yar adigu lug kasabay iyo yar adigu ahaan adigu gacmaha iyo ka murmurxay iyo yar kale daawaca iyo laba qof neef qabatoobay oo iyagana la qaaday intaasaa jireen waxaad iga warantaa laftirkiina waxaa la yidhi waxaa jira agabyo kale oo xitaa idinka caawin kara howlaha dabdamisku uu qaban lahaa oo kale oo markii dabku yaraa lagu badbaadi karo laftirkiinu umidna diyaarsaneen wax kasta ama qadar kasta soo loosma dhihi karo oo dhacdooyinka noocana inay dhici karaan xitaa dayacaad baa jirtay iyagoo loo diyaarsanaa oo dadamsiyada yararka meesha way yaaleen oo ku jireen markii dadamiskaasi guduhu ku jiray laakiin dadkii baan haleelin dadkii baan haleelin oo xafiiskii oo dadamiska ku jiray oo inta laga wada baxaa gadaal la yimiyo fursooyin wuxuun dadileeya lasi dadka isku yiriyo
waa gartay maxaad codsanaysaa ugu dambeyn marka dadka halkaas degan baad ka mid tahay maamulkii meeshaa tahay maxaad codsan lahayd oo dawlad hoose ahaan iyo maamulka deegaanka ka codsan lahayd waxaa qadar dhacday weeye ilaahay baa loogu talagalay marka khatar dhacday weeye maamulka iyo shacabka waa noo sugurmadeen si noogu sugurmadeen baanu rab haddana inay noogu gurmadaan adigu khayr baan ka rajaynaynaa insha allah ilaahay baa maxaad iska leh